bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal aamiin fayle weelba isin rogdanga haqdawaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isin ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinima khamiisagala dhegeystayaal hamiinima khamiisagala intuu taarikhtiya keedanta labaatankaha bilo nofembar namada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada akhyaarana siinkaay waliba ku mid aha gudoomiye ku-hogeenka maaliyadda ee degmada tanbaydhabo yuusuf barre maxamed ah iyo waliba use shacabka ku nool magaalada baydhabo use kocodsadaya iniyo biyaga canshuurta barnaamijka siinkaayna dhegeystayaalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada haddii laar waliba ku mid aha wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba iyo shaqada reediyanka fasalaya lamahaydooda oo ku shaqeeyay warbaahinta aanasay oo horay wasaaraddii kuroo jiday shaqada haddaba ma eeda sababta daran fasaya ma in haydi sababta horay lankurooji shaqada mise weliba jira khilaaf aldhexaya laamadaasi iyo barnaamijka siinkaa ee khiyaaraya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimada haddii laan weliba ku mid ahaa lamada agal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo geega ku kulmeen gudaha magaalada muqdisho haddaba may kuwada hadaleenga mayna saacduha keedi kulanjo mise waliba jira khilaafan dhehe lamada aqal akhyaaraya barnaamijka ka dheegi doontaga wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdulle macallin yaa weliba uuse sheegaya ini dhowaan wasaaradda walbarashada iyo tirkoob iyo kusuubi doonta iskuulaadka kiyaalaanka gudaha dalka soomaaliya haddaba iskuulaadkasay haanana udu doonan dhugusyaalla jaamacaduna may ku reebay barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada haddii laar waliba ku mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed yaa weliba uuse haddaha furaya shirkaha tiknolojiyada oo inta badan sanadkiiba mar laqoqobdowa gudaha magaalada muqdisho haddaba shirku maylan kuwada hadalo doonaa mayna korrii doona mayna saacduha keedii mise dana gaara ayaa jirta akheeraya barnaamijka ka dheegi doontanga saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada haddii laar waliba ku mid ahaa waliba kulamo shal duwan ku socda magaalada muqdisho madiinaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo taasoo kale madaweynaankii hore ee dalka soomaaliya mari haddaba may kulanjo saaduha keedii akheeraya mayna kuwada hadalo doonanga barnaamijka sinkaaya qodobada haasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu sinkaaya barnaamijka waliba ansaare waan sirdare sii doonay akheeraya anaa abdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordareertan weliba wada singilaa dhegeystayaal hamiin faylanga gudoomiye ku-hogeenka maaliyadda ee degmada tanbaydhabo yuusuf barre maxamed iyo weliba usa ku hadalaya xaaladda degmada baydhabo welibana saasoo kale sheegaya inay bulshada ku nool magaalada baydhabo iyo biyanga canshuuraadka dowladda haddaba ma eta sababtaada use canshuuraadka degmada baydhabo usan ka hadali oona canshuuraagii hore ee dhuqaadan jire mise arrimo kale iyo jira akhyaaraya iila dhugun sida guddoomiyaha oo arrimo hoose iyo arrimo kale faafahayo oo degmada ku nool inta yani ciidanka la shaqeeyaan diga amnka la shaqeeyaan in dadka eedgin wacyi geliy walaa khalkhal khalkhal kusheenaaw khalkhal amin sheenaaw wayba bulshada baydhabo iidanka maha micnaanka amaanaana waana ka mahadsan yihiin inay yani iyo eedkan ku shaqeeyayaan amisho taas horumar weyn aan ku yeelnay iniga isdhexgalkana wayba waa bulshada siisa aragteen wayba waa ini walba isku dhexgalsanta magaalo shisheed waxaan nahay ganacsiga magaalada dareere inigaasna wayba wacyigeli badan aan soo dirnay waydana suurta galay maxay wataa noo mahadda kuwa naqaaw gudoomiyaha degmada baydhabo xasan maxamed biikalo runtiilan oo experience ah oo waqti badan yani maamulka ka jaray oo intaasoo toobka hana naqdee wayba waa usanaftishi walaha hana naqdaa wayba waa yani communityga yani dadka bulshada u yeedaa kaseelanka wadanaya waayo wayba suubinaynay suurta galay maxay ahayd runtiilana suubina hakadarna xafiisyadii inay unasuuba arrimaha bulshada iyo gabdhada baydhabo ma xaafadiyo kala duwan tuman ka xaafid ee baydhabo yaa wayna naga caawinay tuman gobol oo yacni educated eh oo walhabarati oo jaamiciin ah yaa wayba hakadarnaya maamulka waana runtii wa laga faano karo waayo idaanku waa kudalba ka faano karto gaar ahaan degmada baydhabo siisin ogtiin yani tumun gabar waa halmar maamulka hagalle un naftarkeena wayba waa yani kaalintii bilaanta oo awal forlaan la ergalay boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan hadda ku badayna boqolkiiba boqol baa deesiyahan inti yani yoona يعني حرمي بوشير ما دام فلانعين والبلان يعني بوشير الحكا الفلان يوم كبيرني تاسبني ما ملونا جوا دينيك بلعدنا والبلان من قرشيس مقالو ويبوا ويبلا حالة جختي قيو فرس مقالة ويلا حالة جختي ميلو بلين بلحس سيدا ولا حالة جختي ويبوا مقالو ميلا قديمة يكيالا ويبلا قرشيس نحني ولا يفتح النقم قيب وصنقنا maxaa isku leedahay magaalada lahanaqada magaaladu mudalha booqada naftashi meeloogi awal dalxiiska liisaday jar inay yani la dayactira oo dalxiiska liisadayana min qorshaysan karna taas way buwaatimiga oo horumarka iyo iyo iyo waay magaalada wadda kaloo yani insha allahu tacaala sida inka dhaqsiya badan aan kordhiyi doona dhiniga nadaafada magaaladu way waa nadaafad iyo roobo badan aan da-ay maxaa dhinigaas oo nadaafadan walbana aan ku qabari doono biidni illahi alkariim wayba talofaday ini aan bulshada reer baydhabo mahadnaqa maaso mahadnaqay season ofteen wayba iiday abaalbadan adiiday wayba fatahaadidii gobolka degmada bardaale oo runtii dirisnal ah waana ku tirsan gobolka bay yaa wayba ku dhiiday fatahaad yaa ku dhiidi oo biyo badan aa magaaladaha gali guri walba biyo gali bulshada reer baydhabo iyo koonfur galbeed wayba kacmaanay iyo suubiyaan برنامج اسكا وقفص برنامج اسكا وقفص ويبقى شينتي dhalinyaro oo ku jeeda wadaniin oo ku jeeda maxay koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo iyo koonfur galbeed adduunka meel iyo joogaan yani programkaas degmada keeda aan hirgeliyay wayba way xasaasi oo noo gaadna walba ku qaadan yani hay-adna ka qayla dhaamanaya dadkii deegaanka iska taladay wacyigelinaan soo galnay wacyigelintaas muddoan soo galnay beeso oo boqol kun doolar ku dhow yaa way isku aruuriyeenaa bulshadii reerbeed way isku aruuriyeen dadkii dalkaroodi iyo dadkii banaankaroodi taasaa way sababtay inay yani intaasoo qoys intaasoo kun oo qoys la ka badbaadiyay walaayo ama aruuriyo hataa runtii caalamka iyo magaalooyinka hataa idni la yaaban dadka kale inta badan wayba aan qayl dhaaminayna dibadooda qayl dhaaminaya laakiin ama internal wayba suubinay yani maxaa si local ah yaa wayba suubinay intii dadkii wacyigeliyna maxaa to yaa beesaasa laha aruuriyay waana dhalinyaro yaa fikirdaas gabadhooda degmadana eeda support gareysay taas wayba waa dhinigii isdhexgalka bulshada oo horna haday ku hadalayo wayba kaloo faray inay ama yani farayn intaan ku jeediy dadka reer baydhabo gaar ahaan dadka ganacsatada magaaladu yani season of team yani jidad badan aan ka magaalada jidadka iyo wayba waa yani magaaladu nolosha iyo kulli wayba waa municipality ama degmada yaxus weeyaan magaalada yani nolol sheer magaalada iftiin sheer magaalada jidad sheer in la biyo wayba waa walaalaastan wayba waa yani degmada yaxus weeyaan يعني ما دام دكتور سويان دكتور البيضة ويبقى قفلان إني عشوتي الدولة طلعت جار حنك بمدى دولة رسلا كمية ديبان ويبقى عشوتي دولة ديو ديبان عشوتي جمع سيديو ديبان محايا طوال عاصم ديو ديبان عشوتي اسمتي ديو مينو فلان ومينو فلان دقما أهان دكتور أخو أو experience أو مامو كان كساو يعني ولا دقما دولة كساو كساو يحضر لما قاعد مخويان إلى الناسية ويبقى أننا بلان قاعدان إني أديكي كاويالتي kala duwanaa ee bulshada inay umahanaqnaqooy kuma teeta adeegyadii dhinaca waxbarashada inay yani umahanaqna dadka oo oo yani hal milyan in ku badan yaaweb waa inta ka yakan waa magaalo maydhabo inay yani dadka inta badan accessibility unlahayn ama jaaniska helaan inay yani walbarashada beesa ku dhiibaan inay iskuulo fara badan oo bilaashay onashaan dadka mudii yani cashuurtoo dhiibaan inay yani wax u dhinaga walbarashada inay dhinaga caafimaadka ku qaban inay dhinaga bilacda magaalada ku qaban oo yani jidadka dayactirka inuu nalalka inay wada qaban wayba waa taas wayba waa walaayaa jibaadkiina daas degmada lagu filaayay dawladda hoose lagu filaayay inay una baxa ku dhalaadna yaa diyaarayana dadka beydhaban wayba codsaday inay yani canshuurta dhiibaan inay dawladda la shaqeeyaan gaar ahaan dawlada hoose inay la shaqeeyaan intaas soo badhida hay-adna mumbaahadaana wala mumbaahdaana male gargaarna mumbahdaan sisin ogtin wayba waa yani intaasoo sano soddon sano ku dhawaad yaa wadanka soomaaliya la qayl dhaamiyaaday baydhabo wayba roogtee labaatan iyo shan hay-ad international ah iyo boqol iyo sideed hay-ad oo local ayaa roogtay madina iska dar wayba boqol iyo soddon hay-ad aan ku badan ayaa roogtay weli magaalada wayb waa dadkii magaalada kuma weli magaalada dhibaatada inta inta way ku qalbayeen meelo badan way ku qalbayeen number one asasmanta ugu soo kunayba way ku qalbayeenah adeeg yani gargaarka iyo walaaga yani manadaan sanayna horlaan dadkii ninka kala geli oo inay fashiliska ahay oo ninka kala geli adeega si saxma mindeedana wayban wayba suufinay nidaam iyo policy dadkan inay yani adeeg ninka kala geli deeraan inay degmada maadaama cabashada iyo baahida iyo ogto inay yani adeega siiso taas way waa walbana aan ku qabanay soo marka way badareemaanse inay yani maxaa ato magaaladu wayb dadka midisa kaladan inay waloob koona yaadman bahda doona qeybtaasna wayb waa taasa beere kan kalena wayb waa wayba koray intare dadka kompaniyada dadka ganacsatada oo degmadu yani jeeda yani runtii siisin ay haytaan jidkun baydhada hadda baydhada meenku mar badan meelo badan ma sheegnaa daranka naqaana iyo jidadka kaleba wayb waa muddo oo lama sano gudaantiyo lafrooga yala beecatay haddana wayba aragaha ay taanaa ini yani jidadkii fakaanama wilisha inay qaadan olin gaar qandaraaska ka baxi programka ka baxi wasaaradii maaliyadda ee federaalka iyo koonfurta bay isku kaaladeen dad reer beeldhabe oo local ayaa unina way badan dagaalamahayne darab dukumentigan saaran inay dadka localka dhiirigeliy inay dadka localka walwalba oo manafacad iyo iyo isba dadkii localka hobo projectigi la siiyey inay yani iyo naftisha way la fadhiya wadaninimo iyo walbadan yani galoo walfayla wadaan dadkii wayba arag haysan jidadkii burbursan yihiin so marka maxaa dhibaatadii jarta marka wayba yani antibaaqaana in yani tayala qobodaan hooba qobod waayaan wayb waa insha allahu tacaala hoob iyo qobod waayaanna kambani alla kambanigii yani waltayla qobod waayo wayba wayba diyaarigana in wal contract dambe laga siina walaagista la geliye deegaankana la sheegay inay kambanigan saas weelay waana laakiin kambanigii walfayla suubiye nidaam suubiye walaaba degmadunka horumanaas iyo suubiye usina abaalmariyaan waana bulshadana sheegaan waana adduunkana sheegaan hay-adahana sidoo kale hay-adahana way waa hay-adii dadku masaakiinta walaagi lahanka talagalay yani yeela dhuumata ama si qaldan in isticmaala ama si dana khaasa in isticmaala iyana wayb waa degmadu micnaha maxaayto ini yani kusii shaqeeya iidan aad qaadan doonto unina wayb waa wayb waa arrintaas wayb waa iida yani fejiganna waana wayb waa go-aan adag ku jeeri doona marka wayba ku codsiya dadka reer baydhow hadii yani ganacsatada ini yani dadku sheegan maxaa buundooyinka qaarisan aragteen kun sagaal boqol afartankii buundooyin la dhisay yaa ilaa hadda sii yogtay buundo la dayactiray daraad madi una magaalada assistant kasoo biyaan leh lama sano hore la dayactiray oo dadka loo kale la siiyo oo lakasaw la siina wayba oo burbursan so wayba dareemaasa idin wadanimada meelna insana wayba waa dadka oo hadda magaaladu hataa farlaan يعني ملاش إلا هذا الشيء أبشر كاي اللي بدو أبشر كاي عامو ويبوا لك ويبوا هاي ضد مجال تكون نقدي حتى ديان لو هذا أصلا جد لكن أكو سومالي أو ودني هي هاي ولا أسود الجيك ولا معنا سو ما تدخل بقول بقى إني يعني ولا هرا وما عواي ولا هرا ويبوا ولا هناك سواي إني يعني ودني أنا بتحكي لي إذا تدخلنا إني خلا ذكر البيت أو يعني وين أرجع سكنتي ولا كرنا وحفيسنا بدون ما أكون أرجع يعني إني اللي جليا وقتي إني بورشة وقتها إني اللي جليا وقتي إني حولاش وقتها مقالة يعني سرنا أنا بتي مقالة بقتي بتولوي كي وقتها مقالة بقتها وين أرجع سه كامم كخوري تولوي كي مقالة كهيرة سنة تن مقالة شو يعني في دولة شيء بتولي لا تولي لا تولي لا تولي لا وان تولي على لي تولي على لما لي بس خصوصا كان دوش الكوي لما كان أنا قلنا ولا انتياب بدن way waa intii bay dhaba hadda leeyahay afar boqol iyo lixdan IDP oo ku badan yahay yaalo oo suurta gal ah adduunka meel ku dheeri wadanka dhanka daran oo tukaanta ka dareer oo bargacayaasha badan ka jira Syria waa Syria afar boqol iyo lixdan ka ma taalo laakiin degmada bay dhabo inay la yahay afar boqol iyo lixdan ka ma taalo oo dareemaase inay dad badan ku shaqeeyaan inay dhiirigeliyo dadka inay wada qabsana dadka inay yani waxay ay hay'adu iska hadlayaan beero beero ilaha tago nimcada ilaahay مع إلهي الكفر ما والواقع إلهي مسيح ولا إلهي مسيح حول إلهي مسيح تتحدير جليدنا كام دنبنا مدير جليدنا بدوي أرغاسي رنتي مديح يا مدي الصورة دي على عركة كان عستدر البلد بين انتي حكي سد من كويان يا ويلينا كام هبلا لنا كام هبلا لنا كام هبلا لنا ويبوا إلي والله ليس يقلها dadkii ganacsatadu hooba ka caamulayeen dadkii magaalkooda hooba ka caamulayeen dadkii masaakiinta la saaxadisay marka arintaas mid eed iyo dhiiri gelin doono waan wala aan fariinto inta aan faraha iyo dhaqta in si dadka ka baraarugan in dadka qaar bolos way badan ku degan xafiis arrimaha bulshada bolos way baan soo banay in dadkii naqdo karaan oo meelaashu amni amni naqdo yani bolos waxna dadkii naqdo karna oo dhibaato ku jirta ama alaab ku jirtana in yani wala era organization oo soo banay magaalada dadka degmada beedhaba daasoo shirka
shoobla shoobla haashinow sidee umay may waa digaagka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wel alla wada shugri shafnuure ka dhiga mahay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana may asa shaakir way bua warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulogo saas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska yire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharaftii tayadiyo leeyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jeef shaalishaalaysan hindurmo shahaadan hayna iyo isbuunyo shabshal banno in hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha شاكر محبوب فايف ستار ممتازة fiirma
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada tanbaydhabo iyo nodaratan weliba wadasigolaha hamiin faylan dhegeystayaal lamada agal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa geega kulanku eeladay gudaha magaalada muqdisho haddaba kulan jamaysa adduunka keedi dhegeystayaal mise weliba jira khilaaf indhexeeya lamada aqal ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo dhegeysta gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi oonkuring arrintaasay ku hadala kureedna weliba meelasay ku hadala gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم waxaan filayaa maanta isu imaanshaheena ee guddoomiyaha ka hadla waxaan isleeyahay inagu soomaali haddaynu nahay dhaqan ahaan soomaalidu way isdiidi jireen markay isdiidaanna inta laysu yimaado ayaa arrinta laga wada hadlaya markaan sidaa leeyahay waxaan ka hadlaya wakti ayna dawla jirin laba qabiiloo soomaaliyaa dagaalamay dad baa la kala dilay geelna waa la kala qaaday waa laysu yimid oo la tashaday odayaashii meesha yimid nin ka mid a ayaa warkii gabay ku sheegay warkiisa wuxuu yidhi ninkii aan gob ahayn wixii gaaray ma sheegto oo runtuu gees ka mara waa inaad na gasheen gooliray idin raacday ku godeeye wajaale gacantaan kugu siiyey halkaa kaaga garaabay ee xaajadii garabkiilay een u geystay naftaadan adna iiga garab guurtidii aanu laynay ee godka aakhiro jiirta iyo geel yaroydun hesheen iyomaad dalbideenbu gabaygaas gabay lagagama jawaabayuu iyo odaygii dhinaca kale ka soo jeeday ee jawaabtu waxa weeye geeli waa celis raggii guurtidii la dilayna naftoodiis waa bixin ujeeddadaan ka leehay waxaan idiin sheegay innagu baarlamaankii soomaaliyeed baynu nahay laba aqal baynu nahay khilaafka dhacay waynu kala maqnay haddii aynu gar qaadan weyno oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jira waxa weeye dalkeenna waxtar u noqon mayno hogaamintiisana ma wadi karo khilaaf baa jiray mudday labada aqal kala maqnaayeen shuruuc baa istaagtay annaga oo guddoonkii arrintii waxaanu isweydiinay mas-uuliyaddayna saaranay waa maxay mursalow labadeeda iyo guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo siduu hadda sheegayo say shuruucda ay caddaynayaan baarlamaanka soomaaliya inuu ka kooban yahay laba aqal arrinta miisaaniyad waa miisaaniyad qaran weeye waa sharciga ugu muhiimsan u dalsamay oo u saamayn ku leh dalka oo dhan waxa weeye siduu hadda qodobadii u sheegay ayaa caddaynaya sharci ay baarlamaanku soo ansixiyeen ayuu madaxweynuhu saxeexaa waa qodob dastuuri ah kolkaa baarlamaanka soomaalidu ma hal aqalba mise waa laba aqal waxaan anagu is annagu aan isnayn taariikhdu hadda muddadeedii wayba dhammaatay hadda baarlamaanka dawladda soomaaliya guud ahaan waa afar sano afartii sano dhammaan war maxaan ka tagnaa oo berri baarlamaanka iman doona oo uu raaca in aan samayno ayaan isla garan waxay noqotay taas markaas qodobo taagnaa qodobo taagnaa oo la ysku hayay inaan saxeexno ku heshiiyo waa baarlamaankii aqalna meel lagaga dhacay ma jiro waxaan codsanayaa mas-uuliyadda ina saaran ee dalkeenna inaga saaran een arkayno maanta xaaladaha jira wadajirkeenna iyo waxqabadkeenna xalkii buu noqonaya laakiin hadday noqoto inaan kala taagnaano haddii waxa weeye waajibkiina saarnaa ma aynaan fulin waxaan codsanayaa xubno golaha shacabkaa aan maqlayaa ogaada waa sharci waxa aynu inagu ku dhaqanaa ee dalka laynaga sugayaa inaynu samayno aynu dalka u diyaarino mustaqbalka waxa weeye waxa inaga dambeeya baarlamaanka dambe inaga dambeynaya raad ishaysadkeenii muddada siduu guddoomiyahu sheegay saddex sano oo dhadhow soo jiisantay inaan intaan ka baxno sanadka inoo haray inagoo wada jira inaynu samayno shuruuc dalkana anfaca baarlamaanka inaga dambeeya ee iman doonaana inuu raad u raaco oo aan laysku qabsan inaan ka tagno arrintu waxaan filayaa guddoomiyaha qodobadii idiin sheegay ee aan raacnay oo ah qodobo dastuuriah waxaan leeyahay wadajirkeennu iyo wada shaqaynteennu waxay guul u tahay dalka soomaaliyeed kala maqnaashaheenna iyo iskhilaafkeennuna wuxuu dhib u yahay dalka soomaaliyeed guud ahaantiisa aada iyo aad baad umahadsantihiin aada iyo aad baad umahadsantihiin wadajirkeennu waa midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed mahadsanidi
go-aankii aan gaarnay oo ahaa in xal loo helo khilaafka ee labada aqal oo aan kala saxiixanay waxay waafaqsan tahay dastuurka kumeel gaarka ah sida uu qorayo qodobka toddobaatan iyo sagaalaad qodobka sagaashanaad qodobka konton iyo shanaad iyo qodobo kaloo la mid ah dastuurka kumeel gaarka oo markaasi ahayd arrinta ku saabsan miisaaniyadda dowladda heshiiskaasi wuxuu qorayaa in habraaci la diyaariyo xerasaad labada golaha labada gole ay leeyihiin la diyaariyo laakiin annaga waxay nala noqotay inta hawshaasi la wado aan diyaarinayno inaanan loo fadhiisan maadaama muddadu waktiga uu isu soo gurayo nalooga fadhiyo waddankan doorashada meeshuu aadi laha labada kun iyo labaatan iyo kow iyo labaatanka inaanan sugin intaa ay ay soo dhamaystirmayaan laakiin hadafku uu ahaado labadan golo say u wada shaqayn lahaayeen mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh ee baarlamanka mas-uuliyadana saaran waxay tahay saan u jihayn lahayn waddankan doorashada labada kun iyo labaatanka muddada noo harsan aaday u yarta waa dareemi karaa waxyaabo fara badan oo la isku haystay labada aqal oo u baahnaa in qaabkii xeer rasaadkii wadasha lagu wada shaqayn lahaa oo aan diyaar ahayn iyo habraacyo loo baahnaa ayuu aan weli la dhamaystirin laakiin golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaan u xaqiijinaynaa habraacayna waa wadnaa guddiyo isku dhafa oo soo diyaarinaa soo diyaarinaa waa waa waa diyaarinaa
dhey rabar hajansi
sika taweri dowrata irdi dohor le waako jalal fayle waako duulimaad raaxa le waako dayoor usuma waato dehon hambirko le indesho waay haddii adi isanaka hadiigsoy danta hay helo afiiska dhey travel agency allakiin doorayta dooroyhe walaalkawa jalaalay kataliso nairobiya anduulu fade ii ardisababi indareere waana dayuuriha markuweydiye warshada duumigan baydhowa nairobi nairobi baydhaba baydhowa adis ababa adi بسبب duulimaadka sallikiin diyaariyey ديسوي حفيزيا دي تراب الاجنسي xafiiska day travel agency ويبقى كلا انت سينجسوب ياي fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka sincinka baafa dan wada meshal eh تركي قدر هنديا بنغلاديش كينيا إيه، اوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe باسبور كلا يدي بلاش ma difii sida lahakiin diyaariyo كلنتنا كوسات لي باسل جيبس bulshay ku faa'iidaysadaa دي تراب الاجنسي day travel agency wayba kale usi mucaawino mba تلك سبيليسيا dee walbarasho olinka bahadoono wada meshal eh تركيا ماليزيا إيه،
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareertan dhugun sialla weliba wada singala hamiin faylangaha wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdulle macalin yaa weliba uusa eh, ku hadalaya qorshaha wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya welibana uusa sheegaya nin dhowaan iyo turikoob iyo kusuubii doonanga ee iskuulaadka kala gudaha dalka soomaaliya haddaba iskuulaadkaasi haane waa walbarashada soomaaliyana heer jentamaraha ee akhyaaraya mayna ku qabatay wasaaradda walbarashada ee dowladda dhexe iyo ladhugusa wasiiru dowlaha oo arrimo usay faahfaahiyo drag maanta waxa uu ku saabsan yahay eh, howl muhiim ah oo runtii aan isleenahay ka wasaarad ahaan ahamiyad gaar ay u leedahay oo dalkan aad ugu baahan yahay ayaan rabaa maanta inaan halkan kaga dhawaaqo Eh, sidaad la socotaan eh, waxbarashada dalkeena marxalado kala duwan ayuu soo maray Eh, marxaladahaas oo runtii mar marka dambeysa dalka uu soo roonaanayay eh, ama soo roonaanaysa waxbarashadiisa eh, gaar ahaan xagga tayada samayn doonto kormeer guud kaasoo ka dhici doona caasimada iyo dowlad goboleedyada Eh, kormeerka aan maanta eh, rabno halkan inaan kaga dhawaaqo waxa uu ku kotamaa eh, sidaad la socotaan eh, sana dugsiyeedkii oo bilowday iyo imtixaanaadkii la qaaday iyo natiijada ka soo baxday oo run ahaantii aan ahayn natiijo markaas aad u farxad gelinaysa eh, shacabka soomaaliyeed Eh, waxa ka dhaxalna waxay ahayd inaan u baahannahay dalkan inuu yeesho kormeer dhab ah oo lagu sameeyo iskuullada dowladda iyo kuwa private-ka intaba Eh, kormeerkan wuxuu bilaaban doonaa shan iyo labaatanka bisha wuxuuna socon doonaa ilaa iyo eh, labi- ilaa iyo tobanka bisha labi tobanaad eh, kaasoo aan ugu labageli doono ilaa iyo lagu kormeeri doono laba kun oo iskuul oo runtii hadda eh, noo qorshaysa inaan kormeer ku samayn Eh, hadafka aan ka leenahay muxuu yahay marka Eh, run ahaantii hadafka aan ka leenahay waxay tahay eh, sidaad la socotaan waxbarashada eh, si ay tayo u yeelato waxa laga maarmaan ah inaan dabagal ku samayno ama aan ogaano ka dowlad ahaan ama ka wasaarad ahaan waxa nooga aadan in tayada waxbarashada la xaqiijiyo Eh, sidaad la socotaan dowladda sanadkan waxay bilowday manhajka qaranka fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad sida ay si lamida waxaa ka shaqeeya iskuullada oo wax ka dhiga macalimiin runtii diyaarsaday ee casharo casharadii loogu talagalay dad inay gaarsiiyaan kormeerkan dabcan farsamo yaqaanada ayaa hore uga hadlay ayagaana si qoto dheer uga hadli doona ama ama usoo baari doona laakiin ahamiyadda aan ka leenahay waxa ay tahay ka wasaarad ahaan in kormeerkan markuu dhammaaday ay noo soo baxdo in aan ogaano iskuullada diiwaan gashan oo runtii wasaaradda u diiwaan gashan ee imisa ayaa ku taagan habraacyadii loogu talagalay ee waxbarashada dalka ama wixii loogu talagalay iskuullada in lagu raaco ee la- lagu ilaaliyo waxbarashadeena Ee, sidaa islamida waxaa dabagal lagu samayn doonaa ee, iskuullada macalimiinta wax ka dhiga ma yihiin macalimiin laftooda u qalma inay wax dhigaan waxaa sidaa islamida la fiirin doonaa maamulka iskuulka haddii ahaan lahayd xagga caafimaadada iskuullada ee, oo ah xagga biyaha iyo caafimaadka iskuulka iyo iyo nadaafadiisa ee, xiriirka iskuulka ka dhexeeya waalidka iyo iskuulka ama degmadaas ee, maamulka ee, mataqaana iskuulka uu ku yaalo haddii ahaan lahayd maamulka ee, hoose ee degmada xiriirka waalidiinta kala dhexeeya iyo dadka aqoon-yahanada ee deegaanka degan iskuullada ku dhexeeyaala xiriirka ay la leeyihiin Ee, sidaa ay si lamid a saad la socotaan waxaan kaloo sameynay ee wasaaradda ay samaysay imtixaan laga qaaday ee, ilaa iyo ee, kun macalin oo aan ku ogaanayna tayada macalimiinta imtixaanka markii la qaaday natiijadiisa waxay ahayd mid aad runtii aanan qurux badnayn sida ay si lamid aan ogaanay ee, tayada macalimiintan heerka ay gaarsiisan tahay ayadana kan wuxuu la mid yahay un imtixaankaas oo kale oo aan rabno inaan ku ogaano ee, tayada iskuulladeena iyo heerkay hadda maraya Ee, fariinta kaloo muhiimka ah waxay tahay sidaad la socotaan waxyaalaha ugu badan caqabada iskuulladeena ku hay waxay tahay waa boodbooditaanka ardayda la boodbootiyo Ee, waxaan rabnaa inaan ogaano iskuulkaas maalintii diiwaangelinta uu bilaabay oo ahayd bishii ee iskuul academic yearka uu bilowday ama sida dugsiyeedka iyo hadda inaan baarno report cardka iskuullada ay leeyihiin oo aan ogaano aanna waxba u qarin imis ardaydii soo soo gashay iskuulkaas tiradooda waxay ahayd progress iyo iyo- iyo horumarka ay samaynayeen Ee, sidaa isi lamida inaan ogaano kontantiga iyo wax la dhigaayo ee waxaasoo dhan aan idiin sheegayo dabcan waa wax diiwaan gashan oo la raba in lagu- in lagu ogaado iskuulladeena Ee, waa laga yaabaa inaan ku hordhacay laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay inay ogaadaan dadka in ee, dalkan uu soo jeesaday gaar ahaan wasaaraddan inaan wax ka qabanno tayada waxbarashadeena si wax looga qabtana waxaa laga maarmaan inay u diyaargarowdaan ee, ee, mataqaana kormeerkan ee wasaaradda samaynayso ee, runtii waa kormeer aad u baaxad weyn laba kun oo iskuul in ee, muddo intaan la eg lagu kormeero wax sahlan maaha waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada iyo ciidama- ciidamada amniga iyo guud ahaan qof walba oo runtii ee, ee, arka ee, tiimka wasaaradda ka socda inay soo dhoweeyaan lana hawshana u fududeeyaan lana shaqeeyaan sidaa isla mida ee, booliiska iyo ciidamada ammaanka waxaan ka codsanaynaa meelahay u baahan yihiin inay galaan ama meelaha accesska ay ka rabaan in ayagana loo fududeeyo dabcan waxay wadan doonaan ee, ee, shaqiyadooda iyo aqoonsigooda loogu talagalay iyo habraacyadoodan waa ay wadan doonaan inta ka horeysana waan soo waan soo waan soo waan soo wadaagi doonaa oo hay-adaha ay qusayso magacyada ay dalka hawshan ka shaqaynaya waa la wadaagi doonaa haddii ilaah yidhaahdo Ee, ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed Ee, wax badan ayaan runtii dalkana usoo dhibaraa wax badan ay waxbarashadeena ay soo butinaysay ee wax badan ayaad waxaad ogeydeen runtii in aan kalsooni badan lagu qabin ama dadka qaarkood ay isugu qabin baa kalsoonida ee haddana annaga marka aan soomaalina aanan usoo jeesan inaan ubadkeena tayadiisa waxbarashada aanan ka shaqayn ee haddaan macallin nahay iyo haddaan waalid nahay iyo haddaan maamulo nahayba waajibka naga saaran waxay tahay ardaygaas soomaaliyeed waxa la barayo in mas-uuliyad rabbaani ay naga saarantah inaan damiirkeena kaashano inaana ka fakerin kormeerka hadda aan samaynayno waa mid bini aadan waa mid eh, markaad fiirisid runtii dee qofka cabsidaas sharcigaas iyo nidaamka noo diran lagu ilaalinayo laakiin midka rabbaaniga ah inuu dhiman yahay inuu dhib- inuu u dhiman yahay qofkaas maadaama aan dad muslimiina nahay waxaa laga maarmaana wixii dadkaan u sheegnay ama waxbarashadii aan u ballan qaadnay inaan gaarsiin karno duruuf kasta aan ku jirno eh, duruuf kasta dalkan aan ku jirno laakiin waxaa laga maarmaan ah eh, haba yaraatee waxaan haysano iyo imkaaniyaadkaan haysano inaan soo saari karno arday wax baratay dalkan iyo iyo dadkaanba u shaqayn kara Eh, waa mahadsantihiin Eh, diiwaangelinta markay dhammaato eh, kormeerka markuu dhammaado eh, waxaan eh, iyada lafteeda la fiirin doonaa iskuullada dalka u diiwaan gashan iyo sida ay ula shaqeeyaan maamulada dalka ka jira eh, iyo haddii aan la dowladda federaalka iyo maamulada kalaba Eh, wixii nooga soo baxana waan la wadaagi doonaa dadka hadduu ilaahay yidhaahdo annagoo marba rajaynayna eh, kormeerkan inuu noqdo mid wax soo kordhiya Eh, runtii ma aha inaan ku ciqaabayno iskuullada ma aha dad gooni in loogu talagalay laakiin waa wax eh, iska normal ah oo aan rabno wixii ka soo baxa inaan uga faa'iideyno macallimiintaas Eh, haddaan aragno khaladaad jira oo xagga farsamo in laga tababaro haddii xagga iskuullada aan kusoo aragno waxyaalo baahiya ka jira inaan ka caawino haddaan aragno khaladaad idaari ah ama maamul jiro inaan wax ka qabanno marka eh, muhiimadeennana waxay tahay keliya inaan tayada ku hagaajino inaan waxbarashadeena ku horumarino inaanan dan gaara laga lahayn ee markuu dambaysana waxaan rajaynaynaa kulliga inaan isku hadaf ka noqono ardayga soomaaliyeed ee oo waalidkaas runtii duruufaysan uu waxbarayo in ay noqoto waajibka naga saara ardaygaas in uu waxbarasho taya helo taasoo dalkiisa iyo dadkiisa ugu adeego ummadda kale adduunkana uu kula macaamilo maxaa yeelay waxbarashadeena mar walba inay noqoto waxbarasho quality leh baahida dalkeena ha qabtirtaa isla markaana aan kaga qayb qaadano horumarka adduunka ka jiro
wacyigelintan weyba ka dareertee ummahda i gabarta soomaaliyeed ee qaangaarka ee weyba ku saabsantaa ilaaliyowka nadaafadii caafimaadqabka xubinta taranka dhibaatadaiyo lata haddii aadan ka isticmaalna suufka lanka taragali nadaafada i caafimaadqabka xubinta taranka weyba ku mid ahaa infekshanka dhiyowkaada mareenka iyo infekshanka dhiyow xubinta taranka faa'iidooyinka uu sileeyay isticmaalowka suufka lanka taragali nadaafada weyba ku mid ahaa weyba koo ilaaliyaya infekshanka dhiyow xubinta taranka iyo kaadi mareenka
qayb ugu dhexe barnaamijka kulanku warsaya samraani dhugunsyalla weliba wada singalaha miinfaylan saaxiibkayga maxamuud ay maamadahay farsamada wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba shaqada reediyan fasaxdaya lama haydooda ku shaqeeyay warbaahinta haanase oo horey shaqadan kula jiray wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya haddaba ma ayta sababta dad shaqadii reediyan fasaya ma in hayta sababto horey shaqada lonkuroji mise weliba jiraya isafmari waa dhex mari haydoogasayo saso kale wasaaradda warfaafinta ila dhugunsada agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo arrimoosaya ku hadalow maanta oo taariikhdu ay tahay eh, labaatanka eh, bisha nofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka eh, waxaa wasaaraddu ay dib u fasaxday oo ay dib ugu ogolaatay inay waddanka ka shaqeeyaan laba hay-adood oo lagu kala magacaabo media inc iyo prospective media oo shaqada la xiriirta saxaafadda iyo communicationka ay wasaaraddu ka joojisay labaiyo tobankii bishan kadib markii ay muxuu ahaa ku guuldaraysteen in ay raacaan habraacii wasaaraddu ay u dejisay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta iyo saxaafadda iyo communicationka si loo hubiyo in dhammaantood ay waafaqsan yihiin siyaasadda golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee wacyigelinta qaranka iyo siyaasadda horumarinta saxaafadda soomaaliyeed ee iyadana ay golaha wasiiradu ansixiyeen sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii haddaba markii kadib labada hay-adoodba ay si buuxda ugu hoggaansameen dhammaan shuruudihii laga rabana ay buuxiyeen wasaaraddu waxay dib ugu ogolaatay inay shaqadoodii qabsadaan ka shaqeeyaan horumarinta saxaafadda iyo wacyigelinta waxaan runtii anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo guud ahaan wasaaradda rabaa inaan u mahad celino dhammaan dalalka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta iyo saxaafadda iyo communicationka ama isku xirka shaqada wanaagsan ee waddanka ay ka hayaan iyo dadaalka ay ku garab taagan yihiin wasaaradda iyo shaqadeeda balse wasaaraddu waxay mar kale adkeynaysaa dhammaan hay-adaha ku lugta leh howlaha la xiriira wacyigelinta iyo warbaahinta in ay raacaan oo ay ku shaqeeyaan mabaadi'da ay wasaaraddu u dejisay iyo muxuu ahaa siyaasadaha qaran ee golaha wasiiradu ay ansixiyeen si loo ogaado in dhammaan shaqooyinka waddanka ka socda ay yihiin kuwo ku salaysan siyaasadda ay dowladdu dejisay arrintaa wasaaradda waa ka go-an tahay welina waa ku taagan tahay cid walba oo diyaar u ah inay raacdo ahnaankaas ku shaqaysana wasaaraddu waxay halkaan ka cadaynaysaa in loo fududayn doono lagu gacan siin doono ujeedaduna waa in la ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta waana in la hubiyaa wax kasta ahi inay waafaqsan yihiin oo ay ku fadhiyaan siyaasadda ay dowladdu dejisay ee wasaaraddu ay mas-uulka ka tahay hirgelintooda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaan si wanaagsan u wada shaqayno inaan u hogaansano awaamiirta iyo nidaamyada iyo shuruucda waddanka muxuu ahaa ka jira si taasi ay noogu inoogu sahasho wada shaqayn iyo iska warqab iyo isla xisaabtan in la hubiyo in fariin kasta iyo shaqo kasta oo la qabtaahay ay tegayso meeshii loogu talagalay ay u adeegayso dadkii loogu talagalay inay u adeegto ayna raacsan tahay siyaasadaha qaran ee la dejiyey ee sharciga ah ee golaha wasiirada maray
kulanka maanta kulan bilow ah ayuu ahaa ayadoo muddo dheer aan muxuu ahay las arkin dabcan wixii laisugu tagana waxay ahayday duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummaddan soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo talana muxuu ahaa lagu toosiyo tala lagu wada lahaado madaxweyne waa na soo dhoweeyey gudgiisuu nagu qaabilay guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaaway ahayday shir horudhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socdan shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaanku yidhaahday ummadda soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaanku yidhaahday si fiican ay dalkan ugu hagaago waxyaabaha dadka soomaaliyeed baryahan dambe o dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka arrimaha doorashooyinka madaxweynahaas la soo qaadnay wakhti badan aan gelinay si fiican aan uga hadalnay waxaanan isla soo dhoweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo wakhtigeedii ka dhacdo extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho lasoo doorto dhammaantood wakhtigeediina doorashadu inay ku dhacdo sida ay u dhacayso nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa waana laga wada tashanaa doorasho raalli laga wada yahay dadka intiisa badani ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo laga tashaday la isla aqbalay ayaan ku soo ballannay qodobkaas madaxweynaha waa iska afgarannay wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo sidee u soconay iyo sidey tahay sidee sidee sidee waa arrimo muxuu ahaay dib aada looga lafaguri doono oo looga hadli doono waxaa kaloo madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan ayadana sidoo kale madaxweynaha waa isla garanay dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo dowladdu ay ilaaliso annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan ayagana dastuurka waxa uu farayana ay ay dhowraan arrimaha ammaanka aada iyo aad ayay muhiim u ahaayeen ayadana wax wakhti badan aan gelinay waxaan isla afgarannay isku isla garannay amniga inaan la siyaasadaynin ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadaysmin siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan siyaasad aan loo isticmaalin siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadaynin oo aan haddii askari qaldame iyo qof qaldanta ay jirtaahi oo qalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadaynin ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed ayadana aada iyo aad ayaan u dul istaagnay waana isla garannay waxaa kale oo madaxweynaha aan ka hadalnay isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka banaadir gobolka banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka beddesho la hagaajiyo la qurxiyo maxaanku idhahda aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan deggan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaadda ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu raalli ka yaho ogolyo noo sheegay annaguna waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtogelayso iyo wakhtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan ayadana guud ahaan waxaan isla garannay isku soo raacnay dalkan inuu dagaal ku jiro niman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddana ay dhib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo iyo siyaasiyiin iyo dhammaan isku dhinac iyadoo saf lagu jiro isku dhinac in looga soo jeesto la dagaalanka al-shabaab cadow waaye cid gaaruu cadow u yahay ma jirto shabaab dadka soomaaliyeed dhamuu cadow u yahay wax kasta oo shabaab jiritaankiisa iyo joogistiisa iyo howlihiisa fududaynaayo magac u yeelaayo kor u qaadaayo ammaanaayo dacaayad iyo brobaganda u samaynaayo waa cadow ayaguna marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalka sidii looga xoray lahayna waa islasoo waa isla soo qaadnay dadka soomaaliyeed oo dhan arrintaas inay istaagaan guud ahaan jawiga ay wadahadalkaas ku ku dhacay waa ficnaay waxaan isleeyahayne mustaqbalka wadahadallada dambe oo soo socdane waa waa waa ka sii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bilaabuu ahaa wixii farsamo ana dad farsamo ka shaqeeyo oo u xil saarana loo magacaabi doonaa wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadaysan oo aan dalkan dantiisu ay ku jirto oo aan qof gaara iyo koox gaara loogu danaynaynin ayaa iyadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo jawigu waa hagaagsanaa dhib ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wada hadaladuna halkaasay kasii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka wayba inhirinaada kortee mudubta muusac ilaa iyo tumiilama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti linghira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasi saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada
waayahay dhegeystayaal qayba ugu dambeeya barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna weliba wada singilaa dhegeystayaal hamiin faylanga ra-iisul wasaare ku-hogeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed ayaa weliba usadeha furaya shirka teknolojiyada dalka oo sanadkiiba marnaqowda gudaha magaalada muqdisho haddaba shirku maylan ku hadale maynan faa'iideeya dadka inta badan ku shaqeeya oo arrimaha teknolojiyada ila dhegeysada ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo arima hooseya faahfaahiyo qabanqaabiyayaasha iyo cid kasta oo gacan ka geysatay hadday tahay shirkadaha madaxa bannaan iyo hay-adaha kaleba in maanta aynu isugu nimaadno shirkan sanadkii labaad soo maaha ee muqdisho teg summit waxaan filayaa ciwaanka ama ujeeddada ama halkudhegga maantu waxa weeye dhallinyarada iyo doorka ay ku leedahay sidii xuluul midho dhal ah loogu heli lahaa ummadda soomaaliyeed dalkeenna ugu heli lahayn cududda dhallinyarada innagoo ka faa'iidaysanayna kana faa'iidaysanayna technologiga iyo aqoonta iyo waayo aragnimada casriga ah waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada labaad ee shirmadaxeedka muqdisho tech summit ama shirmadaxeedka teknolojiyadda ee muqdisho hal abuurka dhallinyaradu waa muhiim dhallinyaradu maanta dhallinyaro ismaqla aynu ismaqalno marfash marfash lagu qayilo ayaa koone iyo koone dadku ka sheekaystaan oo buuq iyo yulqan baa dhaca deedna qoladii marfashkaa waxay u bixisay ciidagalow isdhegayso marka ayaanay inaga noqon ciidagalow isdhegayso aynu isdhegaysanno aan ismaqalno waxaan u mahadnaqayaa run ahaantii mar labaad dabanqaabiyayaasha shirka waxaan doonayaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo sanadka labaad ee isu imaatinka iyo teknolojiyadda iyo muqdisho waxaan u tacsiyadaynayaa allah u naxariistay khaalid iyo dhallinyaradii inagaga dhimatay ilaa sanadkii hore markii shirkan oo kale aynu isu nimid waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto inuu jannadii fardowse ka waraabiyo oo uu ka abaalmariyo gacmaha ka xaggada daran ee dilay dhallinyaradu waa cududda iyo xoogga shaqaalaha ee dalkeenna maanta boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba shan iyo toddobaatan ku dhowaad shacbiweynaha soomaaliyeed ama populationkeenna waxaa lagu qiyaasaa inay tahay dhallinyaro taa macnaheedu waxay tahay soomaaliya rajo weyn bay leedahay soomaaliya mustaqbal bay leedahay soomaaliya waxay haysataa xoog ay ku faanto cudud ay ku dhiirarto oo ay ku yidi diilooto oo ay dheer tahay dunida inteeda kale siyaasadda dawladda iyo aragtida madaxweyneheenna ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu waxa weeye in la abuuro siyaasaddii iyo shuruucdii suurtogelin lahaa dhallinyaradu inay muruqooda maalaan inay maskaxdooda maalaan inay isku tiirsadaan inay kaga baxaan fikirka ah aragtida qaldan ee wax duminaysa aragtida qaldan ee dib inoo celinaysa aragtida qaldan ee na baabiinaysa kuna beddelaan aragtida saxda ah ee toosan oo ay ka mid tahay ta maanta aynu isugu nimid shirkado soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo cududeeya ra'yiga iyo fikirka isu geeyey in ay maanta dhaqaajiyaan buuro intaasoo dhallinyaro isu timaaddo fikir iyo maskax koriyaan kaga hadlaan mawaadiic muhiim ah oo dalkeenna faa'iido u leh ama ha ahaato hal abuurka iyo doorka dhallinyaradu ku leedahay wax soo saarka kalluumaysiga iyo beeraha hadday tahay isbeddelka cimilada oo innagu aynu u nugulnahay soomaaliya mar walbana daadad inta ay oo roobdoo daadad fatahayo dalagii baabiinaya wax soo saarkii baabiinaya dadkii bara kicinaya iyo haddana marka ay roobabkii inaga tagaana abaaro ba'an oo inagu dhufta oo ina gaadhsiinaya macaluul iyo in aan dadku u nuglaado oo u adkaysan kari waayo xaaladaha noocaasa inaan maskaxda tuujinno oo aynu ka fikirno sideebaa looga bixi karaa sidee baynu uga gaashaaman karnaa waa wax aada muhiim u ah weeyaan dhallinyaraduna door weyn bay ku leedahay inay tiraa dalkeenna aan u saro kacno aan isu taagno inaanu munaafacaadka kala duwan ee kalluumaysi leh ee beera leh ee macaadin leh ee wax soo saar leh ee aqoon leh aynu innagu ka faa'iidaysanno maskaxdeenna wax kaga qabanno iyo inaynu u caqli celinno dhallinyarada la khalday ee aragtida khaldan ee la soo waariday aan diin diinteenna salka iyo raadkaba ku lahayn ee lagu khalday lagu jahwareeriyey ee naftooda halligaaya inaad la doodaan waddada saxda ahna ku soo ridaan markaa dhallinyaroy dalka idinkaa iskale shaqo weyn baa inoo wada taalla shaqo weyn baa gaar ahaan idinka idinsii taalla waayo kontonka ama lixdanka ama boqolka ku dhowaad sanno ee soo socda dalka idinkaa u aayaaya idinkaana leh marka waxaan leeyahay halkaa kaga sii haya cudud iyo maskaxda isu geeya ku tartama fikir iyo hal abuur ha ku tartamina qaliil ha ku tartamina gobolaysi waxa ku tartantaan seenu isugu nimaadnaa fikirka isugu darnaa waxna u qabsannaa horumarna u gaadhnaa waxaynu ku jirnaa weliba dhallinyarada haddu dunidii koone ilaa koone maanta technologygu waa fududeeyey waxaad tihiin generation dotcom shirkadaha isgaadhsiintu waa ku mahadsan yihiin iyo technologyga cusub ee maanta aynu haysanno ee kuu suurto gelinaya adiga oo xamar jooga inaad new york u dirto baaq ama hadda aad is arki kartaan walaalkaa ama ehelkiinoo jooga ama warka ka soo baxay inaydun kaga faa'iidaysan kartaan dhallinyaradu waxay door kaloo muhiima ku leeyihiin sal u dhigidda hay-adaha dalka siyaasadda iyo doorashada laba kun iyo labaatan ee soo socota oo aynu filayo sanadkan sanadkiisa halka maanta saddexdaa mawduucee waaweyn ee ah isbeddelka cimilada iyo isku fullaansho cunto in la helo maalgashiga iyo wax soo saarka dhallinyarada iyo shaqo abuurka inaad ku soo dari doontaan mawduuca doorashada laba kun iyo labaatan ama twenty twenty sidee loo gaadhi karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof iyo hal cod ah doorka dhallinyaraduna muxuu yahay
waayahay dhegeystayaal guud ahaan weliba intaa ka afmaray barnaamijka kulanku warsan oo nimada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal barnaamijka oo koleyba saaray waan siirdaraysiyaa in cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madawkudeerta weliba imaa madahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha inse barnaamijku barnaamij limada reedon kulamana akheeraya waa cabdirashiid rashka oo sii kutawa sidaasiyo amiin nabadeed